barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarkii afrimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa talaado bisha januarina waa laba sannadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah maamulka magaalada boosaaso oo amar cusub ku soo rogay gaadiidka magaalada haddaba dhallinyarada ku shaqaysta gaadiidka dadweynaha siday u arkaan amarkaas badanaa dee jidkaa kugu xirmaayaba waad og tahay macnaha waxa weeye markay jaam noqoto dee dad badanaa waxaa laga yaabaa inay ay shaqo u socdaan dadku wuxuu koranaya war ma kaa degnaa mise waa gaarigaa mise waadna kaxaynaysaa war jidkiibaa jaam haddaad tiraahidna waxa weeye xaggan ka wareeg gaarigan kale dhinacan ka dabamar waxbay ku dhahayaan moogtahay marka annagu waxa weeye gawaarida waaweyn baanu xamuulkaa baan dhib ku qabnaa haddii
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi ku saabsan gabdho dhallinyaraha oo agabka laysku qurxiyo ka sameeyey dhirta dabiiciga ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida telefishinka dalkaasi iiraan ayaa sheegay maanta uu talaada in sagaal qof oo kaleeto lagu dilay xalay saqdi dhexe intii lagu guda jiray banaanbaxyada xooggan ee loogu soo horjeedo dowladda tiradaasi ayaa kor u qaaday tirada dhimashada oo haatan gaadhsiinaysa ilaa iyo labaatan tan iyo intii mudaharaadyada loogu soo horjeedo xaaladaha dhaqaale ee ka jira dalkaasi ay ka bilowdeen dalkaasi iiraan toddobaadkii lasoo dhaafay warar soo xigta waxay sheegeen in lix qof lagu dilay saldhig buliis oo ku yaala magaalada la yidhaahdo qahdarjaan gacan ka hadal bilowda kadib markii dibadbaxayaasha ay isku dayeen inay qoryo halkaasi ka xadaan warbaahintu waxa ay sheegtay in sarkaal boliisa lagu dilay najafad madaxweynaha dalkaasi iiraan ayaa waxa uu shalayto sheegay in ciidamada ammaanka ay ka jawaabayaan rabshadaha iyo kuwa sharciga jebinaya
militariga nigeriya ayaa sheegay inay soo baxsadeen in ka badan toddoba boqol oo qof oo kooxda bokoxaraam hore ay u afduubteen waddankaasi nigeriya kuwaasoo lagu haystay dhinaca waqooyi bari waddankaas afhayeen u hadlay ciidamada cornel timothy antiga ayaa sheegay in dadka soo baxsaday laga siiyey gabaad iyo meelo kale oo ay ku sii noolaadaan xarun ciidan oo ku taalla magaalada mongunu ee gobolka borno antiga ayaanan sheegin wakhtiga ay dadkaasi soo baxsadeen iyo haddii ay weli jiraan dad kale oo ku jira xarumaha ciidamada sidoo kale ma jirin ilo madax bannaan oo xaqiijiyey sheegashada ciidamada
kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay soo bandhigtay wadahadal heerkoodu sarreeyo oo ay kala yeelanayso kuuriyada waqooyi suurtagalnimada in dalkaasi uu ka qayb galay ciyaaraha olombiga ee lagu qaban doono dalkaasi kuuriyada koonfureed wasiirka midooda jo myung gon ayaa waxa uu sheegay maanta in uu doonayo in uu toddobaad ah uu kulan kula yeesho diblomaasiyiin kuuriyada waqooyi ah tuulada la yidhaahdo banmunjun oo ku taala dhulka hubka ka caagan ee kala qaybiya labada dal kulankaasi ayaa waxa uu noqon doonaa kii ugu heersareeyey ee dhex mara labada dhinac tan iyo bishii disembar ee labada kun iyo shan iyo tobankii maamulka magaalada boosaaso ayaa amar cusub waxa uu ku soo rogay gaadiidka la dhigo jidka dacalkiisa oo la sheegay in ay sababayaan mashquul ku yimaada isu socodka gaadiidka waxaana maamulku ay sheegeen in gaadiidka halkaasi la dhigo ganaax uu mutaysan doono waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray magaalada boosaaso oo ah magaalo ganacsiga puntland waxaa maanta taliska taraafikada iyo maamulka degmada boosaaso ay soo saareen amaro mamnuucaya in gaadiidka la dhigto hareeraha laamiga waxay taasi sababtay in gaadiidka mara waddada laamiga ah ay cidhiiri dartii ay isku dhaafi waayaan saasna aad muddo badan ku sugtid inta gawaarida ay kala furmayaan gudoomiyaha degmada boosaaso yaasiin mire maxamuud ayaa sheegay in la ganaaxi doono gaadiidleyda baabuurta wadata haddii aysan amarka maamulka u hoggaansamin waxaa ku soo badatay magaalada boosaaso traffic jam waddadii waa xirmaysaa waxaa jira gaadiid xamuul qaada oo u qaada gobollada kala duwan ee puntland iyo meelaha kale ka baxsanay soomaaliya iyo gobollada kaleba gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada sideed boollaha iyo inta ka waaweynba iyo kuwa ka yaryarba dhammaan waxay ka dhigteen astaan laga baxo laamigii guryaha hortoodii shirkadaha waaweyn waxay ku dejiyaan in waxay baakin ka dhigteen guryaha u dhisan hortoodii waxaa iska leh hal mitir wixii ka sukaya dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo laanta taraafiga sidaa awgeed waxaan rabnaa inaannu farno shacab weynaha ku dhaqan magaalada boosaaso oo ogeysiinno wixii ka dambeeya maanta oo ah kowda bisha koowaad labadakuniyosideeditobanka waxaa bilaabanaya ganaax waxaana lagu ganaaxi doonaa gaariga sameeya dhebel baakinka oo isagoo baakin gaari ku jiro gadaashiisa ku baakima waxaa sidoo kale la ganaaxi doonaa baabuurta xamuulka qaada labiyo tobanka duhurnimo iyo bar ilaa iyo saddexda duhurnimo iyo bar galabnimo iyo bar bay ka shaqayn karayaan in magaalada dhexdeeda wixii intaa ka baxsan ganaax baa ku dhacaaya lacageed waxaana maxay tahay ganaaxi doona ciidanka taraafikada degmada boosaaso taliyaha taraafikada gobollada bari karkaar gardafuud sanaag iyo haylaan maxamed faniin yuusuf waxa uu sheegay in waddada laamiga ah ee magaalada boosaaso ay ku hagi doonaan sida loo maamulo waddooyinka caalamiga ah wuxuuna digniin u diray dareewallada gaadiidka wata oo hareeraha laamiga uga taga gawaaridooda labada kun iyo siddeed iyo tobanka boosaaso say ula mid noqon lahayd siti santarka magaalooyinka ayaa loo baahanya waana ka dhigaynaa haddaanu hore uga seexannay haddaanu u soo jeesannay waxaa ogaataan soomaali weyney ama reer boosaasodow haddaa ganacsi tihiin iyo haddaa askari tihiin waddadaa xadgudub ninku samayn karaa ma jiro shuruucdii ay lahayd baa lagu dhaqaayaa loona soo celinaya hadhow berri ka maalin anigu ma moodayn hadday dhisma leedahay waa la dhisaya waa la xayiraya haddii ay leedahay nin baarkinka iska samaystana waa laga jebinaya waa la qaadaya nin biraha dhigtay laamiga oo yidhi waa ku ganacsanayaana laga yeeli maayo waanu soconaya sharcigu sharcigu ma hadlo ma lugayo laakiin waa laga hadalsiyaa fasilaad buu leeyahay oo la fasilaya waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha ganacsatada ganacsigaan iyagaa leh meeshay kula degaayaanin inay u bannaan tahay biraha uu ka qaado baabuurka uu ku gooyo iriddiisa halkaa wax kula dego dadweynow gaadiidleeyay dhammaan waxaannu arrintaa u jeedinna waa idinka qaar ka mid ah dhallinyarada gaadiidka wada ayaa sheegay in haddii amarkaasi uu dhaqan galo ay sahlanaan doonto maridda waddada laamiga ah magacaygu waa daahir cabdi cali anigoo wata gaariga nooca loo yaqaano dhikilada ay soomaalidu dhikilada u taqaan waxaan haddaad hadalka ay weydiisay aan kaga jawaabi karaa waxa weeye waxaan dhibaato ku qabnaa gawaarida ka yimaada macnaha dekedda ee xamuulka wada annagoo laamiga ka shaqayna badanaa dee jidkaa kugu xirmaayaba waad og tahay macnaha waxa weeye markay jaam noqoto dee dad badanaa waxaa laga yaabaa inay ay shaqo u socdaan dadku wuxuu koranaya war makaa degnaa mise waa gaarigaa mise waad nakaxaynaysaa war jidkiibaa jaam haddaad tiraahidna waxa weeye xaggan ka wareeg gaarigan kale dhinacan ka dabamar waxbay ku dhahayaan moogtahay marka annagu waxa weye gawaarida waaweyn baan xamuulka baan dhib ku qabnaa haddii macnaha ad hadalka ay weydiisa waayahay amarka ka soo baxay ee maamulka degmada iyo taliska taraafikada sidee u aragtaan aad baan u taageersannahay waxa weeye ninkii sharci daro ku socda oo macnaha meel qaldan dhigtana in la ganaaxo waajib weeye laakiinse gawaarida waxaan odhan lahayn dowladda waxaan odhan lahayn idinka maamulkii ah gawaarida meel ay maraan in loo sameeyo xamuulka wada oo laamiga ka madax bannaan oo meelo kale ay maraan oo loo sameeyo ha iyo hareeraha ganacsiga kuwa dhigta intaba intaaba waxaan odhan lahayn inay naga qabtaan macnaha waxa weye naga baxayaan magacaygu waa cali maxamed saaxiib jaamka dhibaato weyn baynagu haysaa annagana baabuurta annaga ma lihiinoo lacag baana naga sugaa marka ninkii gaariga iska lahaa lacag buu kaa sugayaa adigoo lacagtaa lagaa sugaya ayaa waddada kugu xirmaysaa saaxiib macaan markaasaa maaragtay hadda maalintii o dhan inaad iska taagnaataa laga yaabaa aadan waxba lacaga soo helin sababta u taagnaanis maxaa wey hadda jaamkaas magaalada baabuurta waaweyn baa mid walba baakin buu dhiganayaayo maaragtay nin walba laamigii dhinaciisuu baakin dhiganayaa marka baabuurta yaryareedii waxaa isku xirmaysay mid weynoo waddada ku kala wareegayay nooc walbaa arkaysaa
marka amarka ka soo baxay ee dowladda sidee u aragtaa dee amarka soo baxay amar fiican weeye haddii maaragtay waddadaas maaragtay jaamka laga qaadayo annaga oo ku faraxsannahay saa inkastoo magaalada boosaaso aysan lahayn qalabka waddooyinka haga inta badan gaadiidka waxaa gacmahooda ku haga ciidanka taraafikada waxaana boosaaso ku soo batay gaadiidka dadweynaha sida gaarka loo leeyahay iyo weliba gaadiidka gobollada dalka soomaaliya u qaada badeecadaha kala duwan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyarada abuuraya ganacsi ay gaar u leeyihiin kadib marka ay jaamacadaha dhammeeyaan halka qaar badan oo dhallinyaradaasi ka mid ah inay sugaan in fursado shaqo loo sameeyo zaynab sheekh aadan samatar waa gabadh dhallinyaraha oo ku nool magaalada boorama waxaana iyada iyo gabdho kale ay iska kaashadeen inay soo saaraan waxyaabaha jidhka la marsado ay haweenku isku qurxiyaan iyagoo adeegsanaya dhirta dalka ka baxda haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad waraysi uu la yeeshay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good gabadhaasi iyadoo qaybtii horena aad dhegaysateen idaacaddaheenii kuwan ka horeeyey
marka aad samaysaan waxyaabahaasi laysku qurxinayo ma iyagoo qoyan baa qofku qaadanaya mise isagii oo qallalan buu qaadanaya qofku isagaa biyo iyo waxyaabo kale ku qoysanaya
may badiyaa anagaa u samayna maadaama wixii dee laysku darayay qaybo inbaa siyaabo badan baa layskugu daraa geedo badan baa yaala marka anaga iskugu darna qofkii boodhar ku qaadanaya iyagoo qallayla qaadanayana waa la siiyaa labadaba
waxaa jira gabdho dhaawac ka soo gaadho daawooyinkaasi laysku caddaynayo tusaale ahaan waxaa ka soo gaadha nabaro ama wejiga oo ay wax ka soo baxaan ama gacmaha meelaha ay marsanayaan marka daawooyinkiinan dhirta ka baxda wadanka gudihiisa aad ka samaysaan si ay gabdhuhu iskugu qurxiyaan gabdhaha ay dhaawacyadaas ka soo gaadheen kimikalka hore ma ka daweynaysaa
ha way ka daweynaysaa waxay laakiin u baahan tahay waqti bythe time qofku in badan isticmaalo uu kii kalena joojiyo uuna ku darsanin uu kaa un isticmaalo waqti badan way qaadanaysaa laakiin ugu dambeyn uu soo noqonaya iskankiisi
xagga maalgelinta dhinaca dhaqaalaha yaa idinka caawiyey idinka in dhaqaalaha ad ku soo samaynaysaan waxyaabahan iyo alaabaha aad u baahantihiin inaad soo iibsataan yaa idinka caawiyey dhaqaalahaas xagga dhaqaalaha waxay ahayd initiation annaga xaggayga uun ka yimid dabehe cidba nagama caawo anaga uun baa bilownay weli anaguun baa wadnaan ilaa hadda waxaad hore u sheegtay in khamiis walba aad samaysaan maalmaha kale maxaa idiin diiday inaad samaysaan khamiista horta waa xili ay dadku shaqada kasoo wada fadhiistaan qofkii shaqaynayna shaqadu ka fadhiisanaya qofkii xataa baxaya khamiistu haleelaya markaasaa unbaan khamiista uga dhignay waqti la haleeli karo inuu yahay marka waxaa jira shaqooyin kale oo aad haysaan kuwa yihiin shaqooyinka kale aad ka shaqaysaan
shaqooyin kalea jira waxaa jirta anu maadaama kuliyadda nersinka ee camuud ka baxay waxaan ka shaqeeyaa xanaano siitee wabar ku taala markaa subaxdii waan shaqo tagaa marka maanta todoba cisho shan cisho waa la shaqo tegayaa maalinkaa khamiista ogaa fursadaan u haysanaa haddii markaa macaamiilkiina iyo dadka doonaya ay bataan waxyaabahan laisku qurxinaya gabdho isku qurxinayaan maxaa aad rajaynaysaan mustaqbalka inaad wax ka bedeshaan mar hadday macaamiishii iyo dadkii doonayay daawooyinkaasi aad ka samaysaan dhirta dabiiciga ay soo badanayaan maxaa qorshaha idinku jira waxaa qorshaha inoogu jira sida hadda imikaba aan aan aada ugu fikirayno in dadka aan samayno meel intan ka weyn ama hoomkaan ka baxno marketka u baxno dadkuna si fiican ay uga faa'iidaystaan alaabtan alaab ka badan kasii tayo fiicanna aan samayno anaguna maadaama waxyaabahan ay yihiin waxyaabo aada loogu baahan yahay welima aad aragteen cid idin tidhaahda waanu idin maalgelinaynaa cid idin tidhi weli ma haysaan
may hadda weli ma hayno cid la tiri waan idinmaan gelinaynaa laakiin waan rajeynaynaa insha allah waxay ahayd saynab sheekhaadni samatar oo ah gabdho soo saara waxyaabaha ay isku qurxiyaan gabdhuhu taasoo ay ka sameeyaan dhirta dabiiciga ee ka baxda waddanka gudihiisa oo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a haashim sheekh cumar good v o a boorama aad buu mahadsan yahay haashim dhegaystayaal gurro waxaad maqli doontaan ciyaarihii ha yeeshee dhinacii heesaha aynu ku yaro nasanno heesta amoore iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan
moolihii jacaylkow ii noqo midkaan rabay waxaa heestaasi ku luqaynaysaa amoore hodan cabdiraxmaan duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanahay haatana waa ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
mahsanid ibraahim daandurey dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno iyadoo lagu guda jiro sannadkan cusub bilowgiisa ayaa inta badan horyaalada dalalka qaarkii laga nasanaya ha yeeshee ingiriiska ayaa kulmo dhowr ahi ay ka dhaceen kulmadii shalay dhacay naadiga britain and hove albion ayaa waxa ay martigelisay naadiga a f c barnwood labadaasi kooxood waxa ay ciyaartooda ku dhammaysteen laba gool iyo laba gool ha yeeshee liverpool ayaa guul muhiimay waxay ka gaarteen naadiga bandy kadib markii ay u martisay naadiga kubadda cagta liverpool ayaa laba gooli gool kaga adkaatay naadigaasi waxaa sidoo kale leicester city ayana ay guul ka gaartay naadiga harrisfield town saddex gool iyo waxba ayaa naadiga harrisfield town afka ciidda loo daray saddexdaasi gool ayaa naadiga leicester ugu guulaysatay waxa ay uga dhigan tahay in ay markaasi horyaalka sii joogitaankiisu ay horey ugu sii siqdo iyadoo dhinaca kalena naadiga stock city iyo naadiga newcastle united oo wada dheelana gool waxba naadiga stock city ay markaa afka ciidda gool waxba loo daray ha yeeshee manchester united ayaa waxa ay la ciyaartay kulan xiiso badan oo wada sugay naadiga everton ciyaartaas oo ka dhacday gegada goodison park ayna ka soo qayb galeen daawade ayaa waxa ay labada kooxood naadiga kubadda cagta manchester united ku awoodnaatay laba gool iyo waxba labada gool united waxaa u dhaliyay ciyaartooyga antony marshal daqiiqadii konton iyo toddobaad iyadoo lingan daqiiqadii siddeetaniyo koowaad goolka labaad uu u dhaliyey taa oo ka dhigtay naadiga united oo ayadanba guulo raadinaysay mar kale ay ku soo laabato waddada guusha maanta kulamada dhixi doona waxa ay sidoo kale kooxuhu isku arki doonaan naadiga southampton ayaa la dheeli doontaa naadiga crystal palace swansea city ayaa la dheeli doontaa naadiga tottenham hotspur west ham united iyo west bromwich albion ayaa ballansan naadiga horyaalka hogaaminaysa ee loloodin la'yahay ee manchester cityna waxa ay martigelin doontaa naadiga kubadda cagta ee watford sidoo kale waxaa dhinaca dhegaystayaal kala horraynta marka la fiiriyo horyaalkaasi hogaaminaya naadiga manchester city oo kow iyo labaatan kulan oo ciyaartay iska leh konton iyo sagaal dhibcood manchester united oo labaiyo labaatan kulan ciyaarteen waxay iska leedahay afartan iyo toddoba dhibcood chelse oo kow iyo labaatan kulan oo ciyaarteen waxay leedahay shan iyo afartan dhibcood liverpoolna labaiyo labaatan kulan ay ciyaartay waxay leedahay afartan iyo afar dhibcood arsenal kow iyo labaatan dhibcood kow iyo labaatan kulan ay ciyaartay waxay leedahay soddon iyo siddeed dhibcood kulamada kale ee maanta dhexi doona dhinaca dalka talyaaniga waxaa la dheeli doona hal kulan oo kooba itali ka mid ah naadiga s s c napoli waxay la dheeli doontaa naadiga atlanta dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
haatana xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codkii shay marada cari ee heesta mudug
muxuu nabaar ka caashaqu iibisay naafadnayahu muxuu nabaar ka caashaqu iibisay naafadnayahu onmudubtahoyo naxariista aabiyo iskalgaca albadkaygi jogigaala nugeeni onmudubtahoyo naxariista aabiyo iskalgaca albadkaygi jogigaala nugeeni ونبادا دحدينا واولايني يتبي عداوها مركزين بليسيو والنبادا دحدينا واولايني يتبي عداوها markadiinu blaysayo iska tobanka noocaho nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaanayo naxdin deriis ma noqote nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa maysanu lahay inantaay nabsiba adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqotin nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa maysanu lahay inantaay muxuu nadeen kahaaruhu nadi aniga ila dhacay dhacaye muxuu nadeen kahaaruhu nadi aniga ila dhacay dhacaye unmudug taharuhu karadaynu jeen wanacaas kalgacalkwe muxuu igu negaa shalay shalay unmudug kaharuhu karadaynu jeen wanacaas kalgacalkwe muxuu igu negaa shalay shalay ونبادا دحدينا واويلايني يتشبي عداوها مركزين بليسيو ونبادا دحدينا واويلايني يتشبي عداوها مركزين بليسيو إفكا هبن كنوعه نبسي بأديجي وحد نباد برودبا نبر لما فلانيو naxdin deriis ma noqoteen nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa mayska nuulahay inantaay nabsiba adeege waa tahay fanaankaasi shay miraddacar iyo heesiisa mudub halka aynu kaga dubno rabin xariisajan ka waraabiyo shay miraddacar dhegaystayaal waxay gunaanad heestaas u ahayd idaacaddeenii duhurnimo oo si wada jira idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo aniga jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe oo xiise leh nabadgelyo adeege waxaad nabaad hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin deriis ma noqotin nasiibka nasiibka ma kulanteen anaa maysanu lahay inantaay